Waalidiinta ku nool kaamka Raagaidle ee magaalada Beledweyne ayaa carruurtooda xilligan waxaa la soo diristay xaalad waxbarasho la'aan ah. Tirada carruurta oo gaadhay 180 carruur ah ayaa waalidiintooda waxay awoodi waayeen inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada maadaama ay yihiin dad danyar ah. Cabdicasiis Xasan Raage Gudoomiyaha kaamka Raagaidle ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay baahiyaha dhanka waxbarashada ah ee ka jira kaamka wuxuuna maamulka Hirshabelle ugu baaqay inay wax ka qabtaan waxbarasho la'aanta ka jirta kaamkaasi.
markaan ka warbixino xaaladda kaamkaas Raagaidle baahida horta ugu muhiimsan ugu weyn waxaa waaye iskuul waxbarasho maxaa yeelay meeshii dad deegaan oo boqol qoys ee ayaa ka badanaa degan ugu yaraan qoyskiina shan cunug lix cunugna ay u haysto waa garanaysaa dadaal weyn oo aan soo bin xagga diinta xaggeeda jirta oo dugsi qur-aan aan meeshii ka furnay laakiin waxaa noo suurtagali lahaa iskuulkii xaggiisii waalidiintii ilmahaas dhalayna aaday uga walaacsan yihiin maxaa yeele cunug haddaadan wax barin hadda alla ku yeeran yahay dee waa dhibaatadiisii waalidkay kusoo noqonaysaa inuu khamarji noqdo inuu hadda alla ku yeeran dhibaato uu beri mustaqbalka u geysto marka sidii waalidka wax u tari lahaa cunuga asagana waxay isu tari lahaa inuu waxbarasho uu helo waayo waalidkii waa isku dayeen in hataa goobo waxbarasho oo bilaash oo dee sida iskuolooyinka hadda wadooyin oo kale ku yaala la geeyo cunugii marka maamulkii meesha waxaa laga yaabaa waxaa waalidkii leeleeya cunuga uniform soo yeel qoys hadda ayagaba noloshooda dhib ku tahay oo kuli laga qaadaya habeenkii mararka qaarkood in cunugii labis laba saddex cunugii afar cunug as qof ka dhalay qoys ka dhalay in dhar u gado oo uniform oo buug u gado oo qalin u gado oo kabo u gado ma suurtagaa suurtageli weysay marka iskuul baa ma camilo hadda dad hadda adayeer oo xoogo ba'ta'daada wax dhigaayo oo dee qaamka dhexdiisa ilmaha isku daya waa jiraan laakiin hawshaas waxay u baahan tahay cunuga horta in howl iskuul loo meel dhismeeyo iskuulkii la dhiso kuraastii wixiisi loo dhigo kadib buwaagtii laga saacido markaas qof haddee wax yaqaano oo macalin rasmi ee dee aan helno oo xaquuq loo yeelo loo sheego xaquuqdii dadkii ma awoodi karaan marka arrintaas waa caqabad weyn oo jirta waayo cid kasta oo howshaas ama maamul ha ahaato ama hay-ad ahaato oo naga kaalmay karta arrintaas iyada ah oo inay meeshii goobtaas waxbarasho haysho aadaan usoo dhaweyneynaa tiri ahaan hadda marka la yidhaahdo ugu yaraan ilaa boqol iyo siddeetan cunug waa la helaa waalidiintooda waa ka badanaaba la heli karaa waalidiintoodaanba xoogooda ka maarmin wax garaawo u doono wax hadda alig casayaal baalashi wax u qaaqaato wax hadda alig suuqa balka wax noloshiiyaaba ilaa cunugaas yaroo hadda soo kaco xilgii waxbarasada jooga waalidkiiyaaba u baahanba